Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku soo badanaya guurka sida casriga ah loo dhigo halka markii hore lagu dhigi jiray guriga balse hadda lagu dhigo hoteelada. Inta badan dhalinyarada isguursata ayaa aroos casriya ku dhigta hoteelada magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ayaa raadiyo beerlo uga warramay guurka casriga iyo saameynta ay kala kulmeen.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddii aan ka jawaabo su'aasha guurka casriga ah ee kusoo badanayo magaalada Beledweyne. Ugu horreyntii horta dhalinyarada aanan weli guursan guurkan casriga ah ee hoteelada lagu dhigayo caqabad aad u weyn ayuu ku yahay. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaysan awoodin in arooskooda ay ku dhigtaan hoteel. Gabdhahana waayadii dambe waxay noqdeen dad ku dayda gabdhaha kale inta iyagana hoteelada loogu dhigayo ama aroosyada casriga ah loo dhigayo. Taas marka waxaa caqabad aad u weyn ay ku tahay dhalinyarada aanan weli guursan. Sababtoo ah qofkan waxaa laga yaabaa in uusan haysan qarashkaas uu hoteel ugu dhiganayo arooska. Laga yaabaa in mushaharka uu qaato ama waxa uu ku shaqeeyo ama dakhliga uu ku shaqeeyo inuusan go'nin in hoteel uu ku dhigto arooskiisa. Marka waxaan ani ahaan aan is leeyahay dhalinyarada aanan weli guursan caqabad aad u weyn ayay ku tahay aroosyadan lagu dhiganayo hoteelada oo waayadii dambe si aad ah ugu soo badanayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Saameynta ay ku leedahay dhalinyarada guurkan casriga ah waxaad maleysaa in saameynteeda aan la soo koobi karin ay aad iyo aad saameyn u leedahay. Dhalinyaradii guurka casriga ah dhalinyarada weli aan guursanin dhibaato aad iyo aad u weyn ayay ku leedahay. Sababtoo ah wadanka waa naqaanaa wax shaqo ah ma jirto. Wadanka waa naqaanaa dhibaato weyn oo dhaqaala burburaha jiro. Saameynta ay leedahay haddii aan laba u kala qaado xag diin iyo xag dhaqaale ay saameyn ku leedahay. Haddii aan fiirino xagga dhaqaale guurkan casriga ah lacagta ku baxaysa lacag aad iyo aad u yar ma aha. Waa lacag aad u badan. Mana aha guur qurxan oo mataqaanaa maxayd dhaqan iyo caado aan u leenahay annaga haddii aan nahay Soomaali. Saameyntiisana waa wada aad iyo aad ugu daran yahay dhalinyarada.
Guurka waayahan dambo waxaad u moodaa inuu sii adkaaday uu ka sii adkaaday sidiisii hore. Sababtoo ah qarashaadkii aad ayay u kordheen oo guurka qofka dhalinyarada ah sida aniga maanta oo kale oo shaqeeyo mushaharka aan qaato uma kala go'o in aan nolol maalmeedkeyga aan ka dabaro aanan ka guursado sababtoo ah guurka aad ayuu qaali u noqday. Waxaa sabab ka sii daranbo in dhaqamadii hore oo dhan laga wada guuray. Sidaan ognahay waalidiinteenii hore xoolo iyo waxyaabo yar yar ayuu ahaa. Meherkii oo qaali noqday awgeed. Waxaan filaa in social media han uu aad ugu qeyb qaatay ku dheelista guurka. Sababtoo ah gabar walbo waxay arkaysaa gabar lagu meheriyay boqol gram oo dahab ah ama konton gram oo dahab ah. Adigana xaalkaada Ilaah baa og. Konton ama boqol gram ma awoodid. Guurka sidiisa kale qaali ayuu u yahay.
Guurka casriga ah ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dhalinyarada aan weli guursan iyadoo qaarkood aysan haysan qarashaadka hoteelada. Waxaana taasi sababtay in dhalinyarada qaarkood ay ka niyad jabaan guurka.